saxiibadaadu waa dar kula socdo kuusahaan ahaadiyo dar kala ku siirayo sunta kuu walaaqo adiga un ku sababe kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysanaysa ay meel walba aada joogtaan iyo sida maqalka raadiyaha isnaayowdii soo gaarayaba waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka dooda isbuuca oo toddobaad walba haadaanoo kale aad ka dhegaysataan raadiyaha isnaay joobaar shabeellaha dhexe soomaaliya waxaana barnaamijka idila socodsiinayo anigoo timcadde
saxiibadaadu waa dar kula socdo kuusahaan ahaadiyo dar kala ku siirayo sunta kuu walaaqo adiga un ku sababe
mar kale kusoo dhowaada barnaamijka dooda isbuuca toddobaadkan eebaha duraali ka noqda waxaan ku eegaynaa isbeddelka cimilada saameynada uu ku yeesho bulshada ku nool gobolka shabeellaha dhexe waxaana barnaamijka marti ugu ah aqoon-yahan maxamed cabdi oo ka mid ah aqoon-yahanada ah ku nool magaalada jowbaar ee caasimadda hirshabelle macalimad hidaayo oo iyaduna ka mid ah macalimiinta wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala magaalada jowbahar iyo guddoomiyaha ururka dhallinyarada gobolka shabeellaha dhexe fartuun aadan
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
waa hagaag dhegaystayaal fariinta intaas aynu kaga gudubno ugu horeyn waxaan soo dhoweynayaa macalin hidaayo oo ka mid ah macalimiinta waxa ka dhigo jaamacadaha ku yaala magaalada jowbahar ee caasimadda hirshabelle marka hore kusoo dhawow raadiyaha isnaay ee magaalada jowbahar marka xigta saameyn intee la eg ayuu isbeddelka cimilada ku yeeshaa bulshada ku nool gobolka shabeellaha dhexe waa mahadsan tahay barnaamijka waa ku dhowahay saameynta isbedelada cimilada uu ku yeesho gobolka shabeellaha dhexe way fara badan yihiin haddaan qayb ka abaaro saameynta ku yeesha waxaa kamid a marna waa fatahaad marna waa abaar koobaad fatahaadaha waxaa ka dhasho waxaa lahay barakac maxaa lahayay cuduraha ka dhasho waxaa ka dhasho maxaa lahay kale is kala xiranka bulshada tuulooyinka ku dhaqan gobolshada dhexe deriskooda iyo jawar inay kala xidhan mararka qaar ganacsiga inuu saameyn ku yeesho ganacsiga uu yaraado oo beeraha kasoo ku yaala shadala dhexe waxaa laga helaa dalag inta badan loo iibgeeyo muqdisho ilaa iyo jubeer laga soo saaraa dalag inuu yaraado ganacsigiisii bulshada socodka inuu yaraado fatahaad waxyaaba badan ay xanitaa mararka qaar dadi xat loo baadin gargaar in la gaarsiiyo gargaarka xataa in la gaarsiin waayo dhibaato ay geysteen fatahaad dartood waa waa tahay macali hidaayo aad ayay mahadsan tahay markana maxamed cabdi oo isna ka mid ah aqoon-yahanada ee magaalada jowbahar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe marka hore kusoo dhawow raadiyaha isnaay marka xigta maxay tahay dhibaatooyinka bulshadu ay kala kulmaan isbeddelka cimilada cabdisalaam waa ku dhowahay barnaamijka saameynta isbedelka cimilada waxyaaba badana saameeyo oo muxuu ahaa asabo waxaa kamid ah waa fara badan yihiin waxaa dhaco fatahaad biyaro iyo waxaa dhaco abaaro iyo barakac waxaa jiro waxaa jiri karo mararka qaar fatahaada waxaa ka dhalan karo cuduro sida muxuu ahaa emergencyga markuu dhaco kale in la gaarsiin waayo gargaarka degdega waxaa ganacsigaasina waxawaaye saameynay ku yeelinaysaa beeraha waxaa kaloo jiro muxuu ahaa intaas hadda aan ka sheegaya waana mahadsantihin waa tahay markana guddoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka shabeellaha dhexe fartuun aadan marka hore kusoo dhawow raadiyaha marka xigtaa maxay tahay saameynada bulshadu ay kala kulmaan isbeddelka cimilada waa ku dhawaay barnaamijka waana ku mahadsantihiin waxaan ognahay siday u sheegeen maclimadii iyo aqoon-yahanka dhalinyarada ah saameynta fatahaadaha isbedelka cimilada in dadkii daadadkaas dhimasho inay keento oo qoys dhanu siduu xala u jirtay oo kale inay biyihii soo galaan dad inay ku dhintaan barakaca iyo cudurada beerahii dalagii sida loo beeray oo iska go-a haddana mararka marka kaleento oo webiga biyo la-aan inuu noqdo in beerihii wax kasoo gu'i waayaan dadkii biyo ee cabaan ee waayaan maxay ahayd dadkii tuulooyinka haddana haraad dartiis qaar ay dadku inay u dhintaan oo kale inay dhacdo cudur inuu shurunbiyood inuu dilaaco cuduro kale oo kala duwan marka saameynta ay fataha ay ku yeeshaan isbedelka cimilada marna waa fatahaad marna waa abaar oo xoolihii biyo la-aan iyo waxay cunaan dartood la-aan inay xoolihii la dhintaan inay cuduro kale ku dhacaan ma lasoo koobi karo isbedelka cimilada bulshadayna dhibaatada uu u geysto waa wax aada u tiro badan waa tahay guddoomiye aadaya umaadsan tahay markaana macali hidaayo waxaa si wada jir ah aada ugu dhawaajiseen dhibaatooyinka bulshadu ay kala kulmaan ka macalin ahaan ma samaysan idinku tababaro la xiriira isbedelka cimilada dhibaatooyinka ee bulshadu kaga imaan karto ma kaga wacyigeliseen wacyigelin ballaaran aan ka sameynaa horta anaka aada waxaan ugu dhiir ugu faraxsanahay inay jaamacadaha aan ka shaqeyno dhalinyaro ka tirsan ay ka yimaadaan tuulooyinka hoos yimaada shabeelaha dhexe tusaale waxay ka imaadaan tuulooyinka udhigow bayaxaawo kale iyo tuulo lahaayo maxaa lahayay banaaney iyo kale iyo baaroweyne dhalinyaro ka tirsan inay dhigtaan jaamacadaha oy feedbackii aan u sheegno xogtii aan u sheegno wacyigelintii ay dib ula laabtaan tuuladooda oo marka hata tuulo anaka tagayna ayaga ay nagu soo dhaweynayaan aadaan ugu maraxsanaha qaybtiisa dhalinyada qayb ka tahay wacyigelinta aan sameyna waxa waaye xilliga biyo la-aanta jirto siday bulshada usu maaran lahayd wacyigelin aan ka sameynay waxaa sameeya ardada jaamacadaha gaar ahaan kuwa public healthiga ha sameeyaan tagaan ay ka hadlaan waxay ka hadlaan faydhowrka biyada deegaanka si loo sameeya ka hadlaan mararka qaar daawoynay geeyaan bulshada ugu tabarucaan dhalinyada dhexdooda karushaanay geeyaan aadna u mahad celineynaa jaamacadaha qaar gobolka shabeelle oo bulshadooda qayb kamid a aan naka qayb ka nahay oo bulshadana qayb ahaan kabar qabno wax badan ma ma gaarsii kara laakiin anaka waxaan nahay bahda caafimaadka mar walba waxaan uga dignaa dhanka caafimaadka iyo weliba daryeelida ubadka iyo xoolaha ay dhaqdaan beerahaba waa tahay macali hidaayo aad ayaa mahadsan tahay markaana aqoon-yahaan maxamed cabdi waxaad ka dhawaajisay dhibaatooyinka bulshadu ay kala kulmaan isbedelka cimilada ka aqoon-yahano ahaan maxay tahay doorka idinka idinkaga aadan dhibaatooyinkaas isbedelka cimilada ee bulshadu ay kala kulmaan mana samayseen in aad si gooni ah wacyigelin aad kaga samaysaan tuulooyinka ama deegaanada hoos yimaada gobolka aad iyo aad waa sameynaa wacyigelin tuulooyinka hoos imaada waa ka sameynaa sida tuulada konko iyo muxuu ahaa tuulada bananey tuulooyinka dhan waa ka sameynaa intaan ka gaarno waxa waaye waxaa ka dhalan kara horta cudurro fara badan waxaa sida caafimaad daraha ka imaaneyso wacyigelintaas waa ka sameynaa muxuu ahaa sida jaamacadaha ardayda dhigato oo tuulooyinka ka imaada qaar waa muxuu ahaa waa ka sameynaa marka sidii looga hortagi lahaa isbedelka cimilada saameynta ka imaan karto waxaas oo dhan haddii ahaan lahayd gargaar in loo sameeyo sida daawooyinka ku muhiimsan markii cudurada ay dilaacaan oo kale shuunbiyoodka oo kale iyo marka waa ka sameynaa wacyigelin insha allah waa tahay maxamed aad ay umahadsan tahay markana guddoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka shabeellaha dhexe fartuun aaden ka urur ahaan maxay tahay kaalinta idinku aad ka qaadataan marka ay dhacaan dhibaatooyinka isbedelka cimilada iyo marka horeba inta aysan dhicin waa mahadsan tahay anaga kaalmaha aan ka qaadana ama kaalinta aan ka qaadana waxay tahay dhibaatada intaysan dhicin ka hor in inkastoo ay awoodda ay yar tahay haddana waxaan isku daynaa in webiga meelaha uu ku jilicsan yahay oo kaleento inaan carri tuur u sameyno maxay hayto dhibaatada markay dhacdo dadka inaan wacyigelin siino inaan maxay hayto oo aan ku taageerno sida waxyaabihii agabkii oo kaleento jawaanakii iyo maxay dadka shaqada qabanaya cuntada ay cuni lahaayeen oo kale oo dhalinyarada ah tuulooyinkaas sida waxaan ka sameynay tuulada baarey oo kale tuulooyin kalena waa ka sameynay waxaa kaleento jirta inaan la kaashano hay-adahoo kaleento si noola taageera dadkaas sida aan wax ugu qaba lahayn annagana qarashaad jeebkeena aan ka bixino dadkaas sidaan ugu gargaari lahayn ama shaqooyinka aan ugu qaban lahayn waxaa kale intuu jirta munaasabadaho kale mararka hadda sanadkii hadda lasoo dhaafayo oo kale munaasabadii shan iyo tobanka may meesha aan ka qaban lahayn qarashii ku bixi lahaa inaan dhinacaas aan u wareejinay oo dadka saameynta ay ku yeeshay inaan taageero ugu raashin iyo maxay to waxyaabo kale inta dadka iyo lacag kaasha inaan u geyno oo kale maxay to waxaa kale intuu jirtay inaan qayb ka qaadano dhibaatada intaysan dhicin ka horna in wacyigelin aan sameyno ka dhalinyaro ahaan markay dhacda kadibna dadkii aan u sheegno in laga taxadiro in meelihii biyaha dadka kusoo dhowiin oo kale in lagasii guuro in dhibaatada dhimashada iyo dhibaatada kale inaysan badanin cudurada oo kaleento sida caafimaadka inaan wasaaradda caafimaadka oo kale inaan la kaashano dan dowladii oo kale haddana inaan la kaashano waxaa jirtay guddoomiyaha gobolka inaan dhibaatada markay dhacday oo kale inaan weydiisanay annagoo wax isku soo dardarnay asagana aan kaalmo oo sidii dadka aan gargaar ugu sameynay waxyaabo badan oo kalena way jiraan aan dadkaas kala shaqeynay isbedelka cimilada waa tahay fartuuna day mahadsan tahay markana macalin hidaayo waxaad ka dhawaajisay in aad wacyigelino aad u samaysaan dadka degan goobaha ay ka dhacaan isbedelka cimilada sidoo kalena ay jiraan arday ka timaado tuulooyinka oo wax ka barato jaamacadda markaad wacyigelintaas iyo tababaradaas aad u samayseen maxaa farqi ah oo u dhexeeyo mararkii hore ay ka dhici jireen isbedelada cimilada iyo iminka oo ay taagan tahay isbedelada cimilada marka aan sameynay wacyigelinta iyo anakoo kaashanayna ardadeyna iyo qaybaha ka tirsan tuulooyinka oo xirxiriir laleeyihi daawacad laleeyihiin waxaan sameynay kow horta hooyooyinka uurka leh xilliga ay dhowdahay fooshoodu waxaan helnay inay hooyooyinka ay usoo wareegaan meelaha ay ka heli karaan dhalmada isaaba dhalmada kamt usoo wareegaan marka waxaa dhici jirta hooyo maanta inay foolato caawa la qaadi waayo beri sii foolato baabuur la waayo so wacyigelin waxaan u sameynay hooyooyinka hataa in ris uga jiraan ay qayb ka tahay riskiga ay u keeni karto ama khatarta ay u keeni karto fatahaada qayb ka tahay hooyada inay usoo wareegato magaalada u dhow markaas ay ka heli karto daryeel caafimaad oo kale waxaana aada ugu dhiirinaya waa ugu boorinayaa ardada qayb nagala ahayd wacyigelintaas iyo dhammaan maamulka jaamacadaha ka tirsha gobolka shabeelle dhexe taas oo ku guuleysanay inay hooyooyinka helaan barnaamij badan ay kusoo xirmaan isaalada ku yaal gobolka shabeelle dhexe waxaa kaloo sameynay waxay ahayd bulshada inay helaan wacyigelin fiican waxaa aada loogala teliyey saameynta waxyaaba ay ka dhexleen waxaa kamid a waxaan aada u barna waxa loo yaqaano hygiene promotion ama gacmo dhaqashada wanaagsan ama in barober hygiene promotionka loo sameeyey hooyada inay gacmaha iska dhaqdo xilliga cudurada jiraa ilmahan si fiican u kontaroosho markuu cunugu uu banaan ka yimaado in la ogaado haddii cunugu banaanka ku saxaroodo oo kale in saxarada ilmaha laga duugo sababta biyo fatahaadaa jiro saxarada waxay nugusha inay samayso maxaa lahayay inay meeldheer gaadi karto wasaqda ka dhalan saxarada ka dhalan karto so hooyooyin wax badan naga qaateen xagga iyo dhalmadana wax badanaa iska bedelo wax arkay magaalada in dhalayaan hooyooyin badan oo tuulooyinka yimaaday halka markii hore ay ku dhima jireen foosha waxa loo yaqaano barlonga labor kadib way kasoo roranayaan waxaan barnay ama waxaan fahamsiinay xilliga oo webiga samayro fatahaad inay samaha lahaayo indhaindhayn oo ay ka guuraan meelaha biyo webiga uu u raaraco ay u guuraan meelaha taagga ah oo ay ka heli karaan gabaad waa tahay aada umahadsan tahay macalimaad hidaayo markana qoyaan maxamed waxaad inta badan ka wada dhawaajiseen dhibaatooyinka isbedelka cimilada oo hadda ay ka taagan tahay fatahaad oo ay saameysay tuulooyinka qaar ee hoos yimaada degmada jowbaharka qoyaan ahaan maxaa xal u aragtaan in aad u samaysaan dadkaasi hadda la dhibaatoonayo biyaha fatahaadda webiga shabeelle horta kuwa waxaan sameynaa isbedel weyn aan sameynay markaan sameynay asesmenti oo barnaamijka intoo isbedelka cimilada imaani ka hor waxaa kaloo sameynay muxuu ahaa hay-adaha ka howlgala magaalada jahar in muxuu ahaa wacyigelinta nagala qayb qaateen kadibna aan aragnay muxuu ahaa hooyooyinka sida pregnancyga oo kala oo urka lah oo uurka leh in muxuu ahaa meelaha gooba goobaha caafimaadka u dhow inay tagaan xilliga muxuu ahaa dhibaatooyinkan saameyn weyn ay ku yeeshaan wa waana fara badan yihiin qodobooyinka marka waxaa kaloo jiro in ay ku dadaalaan hygiene promotionka in muxuu aha nadaafadda ay ku dadaalaan marka waana mahadsantihin insha waa tahay hadda waxaa jiro dhibaatooyin ka dhashay isbedelka cimilada oo ay saameysay tuulooyin qaar oo hoos yimaada magaalada jowbahar ee caasimada hirshabelle ka aqooyaan ahaan maxaa idinkaga qorshaysan tuulooyinkaas ee dadku ku dhibaatonayaan
waxaa nooga qorsheysan inaan tagno oo hay-adaha aan la kaashano oo asmantii aan qiimeyn aan kasoo sameyno marka saasaa noo qorsheysan waa tahay maxmed aada umaadsan yahay markaana guddoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka shabeellaha dhexe fartuun door intee la eg ayaad ka qaadan kartaan dadka hadda la daaladhacayo dhibaatooyinka fatahaada webiga shabeelle oo ay saameysay waa mahadsan tahay doorkeena anaga markasta wuu iska cad yahay sababta tuulooyinkaas dadka dhibaatada ay saameysay iyo waxaa ku nool dad dhalinyaro ah marka doorkeena inuu noqdo dhalinyarada inay ka shaqeeyaan dadkaas dhibaatada ay soo gaartay gurmad inta karaankooda ah maxay hayto dhibaatadaas intaysan dhicin ka horna waxaan ka qaadanaa door cad hadda dhibaatada ay taagan tahayna waxyaabaha aan rabno inaan si fiican uga shaqeyno waxay tahay in dadka gargaar loo sameeyo hadday noqo laheyd maxayd sida cuntadoo kaleento sida daawadoo kale annaga door gooni e oo aan leenahay ma jirto laakiin waxaan dhammaan waxaan isku daynaa caafimaadkii inay dadka caafimaadkii sida kaloriinka oo kaleento biyaha ay cabayaan in lagu shubo maxay hayto waxyaabihii ay cuni lahaayeen inaan la kaashano maamulkii dowladda kan gobolka iyo kan degmadaba si dad doorkeena oo noqdo mid wada jir ah oo dadkaas kaalmo fiican ay u helaan midda kale mashruucan biya fatahaadahan isbedelka cimiladan oo markasta soo laalaabtani mashruuca weyn inuu wax ka bedeli doono oo sabuun inuu wax badan oo ka bedeli doono oo dhibaatooyinkaana laga bixi doono aadaa u rajeynayna waa tahay aad iyo mahadsantaha guddoomiyaha markana macali hidaayo ugu dambeyn maxaa baaqa waad u jeedinaysaa bulshada ku nool gobolka shabeellaha dhexe ee la kulma dhibaatooyinka isbedelka cimilada baaqaan ujeedina horta waxaa waaye bulshadu mar walba waxay la kulmaan laba siyaabo marna fataha ay la kulmaan marna abaa ay la kulmaan waa inay bartaan saameynta ay leedahay fatahaada iyo saameynta ay leedahay abaaraha xilliga fatahaada inay ka gaashaantaan baaqaan ugu diri lahay gaashaano ay ku sameeyaan ka guuraa meelaha oo biyuhu lagu uraaraco ama webiga uu maxlahayo buur ahaan oo kale liciirka yahay xilliga abaarahana inay ka guuraan meelaha oo biyuhu ku yaryihiin usoo dhawaadaan meelaha ay biyaha ka heli karaan fatahaadna usoo laabtay fatahaadda inay ogaadaan inay ka dhalan karaan cudurro badan ogyihiin ka dhala cudurro badan dhalan karaan cudurradaasna ay ka gaashaantaan hadday arkaan idacaan saaltusaalaana cudurradiina inay ilmaha usoo gudbiyaan ama qofka marka cudurku ku dhaca usoo gudbiyaan magaalada soo uga helo daryeel caafimaad si ugu dhiman lahaa suusa ugu dhimanin caafimaad daryelka ay la-aan aad ay umaadsan tahay markana maxamed maxaa baaqaad ujeedinaysaa bulshada ku nool gobolka shabeellaha dhexe ee saameeyey fatahaada webiga shabeelle dadka degan tuulooyinka dhammaan waxaan u dirayaa baaq xiliyada fatahaada iyo abaaraha waxyaabo badan oo saameyn badan a imaan karto in muxuu ahaa hadday kiisas arkaan in meesha oo u dhow ama goobta caafimaad ee u dhow inay geeyaan in muxuu ahaa nadaafadda ay ku dadaalaan sida kaloriinka inay isticmaalaan ugu dambeyn guddoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka shabeellaha dhexe fartuun aadan xabaaqa oo aad u jeedinaysaa bulshada ku nool gobolka shabeellaha dhexe ee la daaladhacayo isbedelada cimilada saameynta ay ku yeelanayaan bulshada ku nool gobolka shabeellaha dhexe guud ahaan waxaan u diraa inta ay saameysay webiga waan ognahay tuulooyinka degmooyin badana ay saameeyaan dhibaatooyinka oo isbedelka cimilada waxaan u diraya horta isku duubni inay sameeyaan bulshada waxaa laga yaabaa tuulo aan ama degmo meel waxaa jirto oo maxay hito aan u dhaweyn dad kaleynto ama hay-ada iyo waxyaabo aana gaarinaa jiraan marka dadka inay isku tashi sameeyaan in xilliga fatahaada iyo inta aan la gaarinba mar kastaba ay u diyaarsanaadaan ka hortegidda iyo maxay haytole dhibka intoo dhicin ka horre inay sameeyaan tusaale ahaan beertiiyo markuu badar ku yaalo oo galeyda xabuuq ay tahay oo kale lana laga cabsanayo inay fatahaad dhici rabto oo kale in waxooday meesha ay kasii waxaystaan cudurada inay ka digtoonaadaan in isku xirka dowladda degmo kasta ama tuulo kasta waxay leedahay oday dhaqanay leedahay ama guddoomiyey leedahay wixii wada shaqayn bulsho inay meesha ka dhacdo si looga hortago dhibaatooyinka meesha ka dhacayo intaas ani aan uga baaqayaa bulshada gobolka shabeellaha dhexe ee saameysay webi guud ahaan barnaamijka dooda waa nageynta intaa barnaamij ceynkana kula aan kulmi doono sida iyo ammaane allah
صaxiibadaadu waa dar kula